marka hore bahda saxaafadda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam maanta xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed waxaan kaga hadlaynaa bareeskan ama warkan aan halkan rabno inaan ka gaarsiino bulshada qodobo kooban oo la xiriira marxaladda dalku marahayo iyo shaqada hadda baarlamaanku ku guda jiro arrimo aan ka digayno oo kusoo fool leh soomaaliya iyo yacni lahaanshiyaheeda milkiyadeeda ama dhuleed ama badeed ama hawo marka hore waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo xubnaha baarlamaanka soomaaliya hawsha ay ku jiraan ee la xiriirta su-aalo weydiinta xukuumadda taas oo aan isleenahay xukuumaddu su-aalihii la weydiiyey aada iyo aad bay uga been sheegeen kumana qanacsanin qaabka ay u jawaabeen taasoo nasiib darro ah qiimaynteedana aan ka sugayno xubnaha baarlamaanka iyagoo matalaya shacbiga soomaaliyeed waxaa wax yacni maaragtay aada shacbiga soomaaliyeed ay sugahayeen ama ay dhegta u taagahayeen ah arrinta kismaayo oo aada moodo xukuumaddii iyo baarlamaankii inay hoos ka fiirinayaan shacbiga aan la garanaynin qaabka iyo siyaasadda ka socota meeshaas aada baan ugu walwalsannahay arrintaas waxaanan jeclaan lahayn oo aan leenahay shacbigu waxay ka sugahayaan dowladda ama xukuumadda in arrinta kismaayo waxa qarsoon oo muuqan oo ka jira meeshaas shacbiga loo soo bandhigo lagana hadlo sidaas si la eg waxaan arkaynaa in xukuumaddu ay lumisay xiriirka dowladaha deriska qaarkood oo maanta aan isleenahay ma wanaagsana iyadana waxaan jeclaan lahayn in boorka laga jafo soomaaliya nabad bay u baahan tahay deris wanaag bay u baahan tahay arrintaa iyada ahna waa jeclaan lahayn in xukuumaddu ay ka jawaabto qodobka ugu weyn oo ugu muhiimsan shirkan jaraa-id waxa weeye sida aada la socotiin hadda ka hor soomaaliya iyo dowladda kenya waxaa dhex maray heshiis is-afgarad oo xagga badda ah kaas oo baarlamaanka soomaaliya waktigii dowladda kumeel gaarka ahayd lagu diiday gebi ahaantiis meeshaan laga saaray waxaan caddaynaynaa in hadda dib loo soo celiyey arrintaa iyada ah ayna hormuud ka tahay dowladda norway lana doonayo in la baabi'iyo sharcigii namber soddon iyo toddoba ee ku sharcaysnayd baddayadu oo laba boqol oo mayl yacni sharcigeedu tilmaamahayay lana doonahayo hadda in lagu bedelo labayo toban mayl taasoo aada garan kartaan farqiga u dhexeeya laba boqol iyo labayo toban hadda guddoomiyaha baarlamaanka markii dhowaan uu meesha wafdigu ahaan uu maarata ku tegey arrimaha loo soo bandhigay iyo halka ay marahayaan iyo dowladda norway qaabka ay arrintaa u riixayso wax waadixa waaye waa arrin la doonayo hadda in baarlamaanka lasoo hordhigo laga dhaadhiciyo in yacni la abuuro sharci cusub arrintaasoo shacbiga soomaaliyeed aanu cutamaynin aanaan yeeli karin aan baarlamaanka soomaaliya leenahay sabab ha u noqonina taaka ka mid ah dhulkeenna ama baddeenna ama hawadeenna in lagu qaato si khiyaali ah in laga faa'iidaysto burburka iyo dhibaatada soomaaliya ay maanta ku jirto waa ka digaynaa waxaanan aada u jeclaan lahayn xubnaha baarlamaanku inay fiiriyaan danta guud ee qaranka soomaaliya inaanay mooshin ka keenin wixii iyagu markaas ay u arkaan inay dani ugu jirto inaanay indhaha ka daboolanin arrimaha hore looga soo hadlay oo aan ognahay in loo gurguurinaayo ama si yacni maaragtay la doonaayo in loo meel mariyo inay u dhiifoonaadaan inay u istaagaan inay ka hortagaan sida yacnii dowladda norway ujeeddada ay ka leedahay annagu ma naqaan ma soomaaliyay ka weysay xiriir ma cid soomaaliya ay kala hadashay weysay annagu ma naqaan ilaa hadda waxa dowladda norway ay u riixayso in baddeeda iyo dhulkeeda ay dowlado kale la jeclaato waa ka soo horjeednaa waxaan leenahay dowladda norway soomaaliya soomaali baa iska leh madax bay leedahay maamul bay leedahay waxa aad ka doonaysiin dad aad kala xiriirtiin baa helaysiin ka istaaga ka jooga waxa aad ku jirtaan waxaan is leenahay annagu aada iyo aad bay u fiican tahay in ay timaaddo dowlado geeska africa ku wada nool oo wanaag iyo heshiis iyo is afgarad ku wada nool maantana waa wax aada looga xumaado heshiiskaas laba shan boqol iyo konton xildhibaan ay joojiyeen oo ay tuureen in maanta la yidhaahdo waa la cusboonaysiinayaa ama hadal laga furo waxa weeye arrin shacbigu uusan qaadan karin waayo arrin annagu ka xisbi ahaan aanan qaadan karin waayo arrin yacni cid kasta oo soomaali ah oo waxgarad ah oo wax fahmaysa aa loo baahan yahay inay meesheeda ka istaagto weeye ma uma baahnin in maanta yacni maaragtay ra-isul caalamka la qaldo in soomaaliya waa la ogyahay iyadaa dhul ka maqan yahay sidii la sheegi jiray ama annagu aan ognahay ama taariikhda ku cad laakiin difaaca ay iska soo hormarinayaan dowladuhu deris dowladaha derisku waa inay joojiyaan soomaaliya maanta waxaa weeye niyad cusub iyo muuqaal bilow ah oo wanaagsan baa ka bilowday waxaan diyaar u nahay in aan deris wanaag iyo nabadgelyo kula noolaano dowladaha aanu maaragtay isku mandaqada nahay arrimaha yacni maaragtay hadda annagu aan dareemayno oo faragelinta hoose ee jirta waxaan u daynaynaa annagu dowladda waddanka ka jirta iyo yacni maaragtay maamulka dalka hogaamiya iyagaa xalinaya laakiin waxaan aada iyo aad uga digaynaa baarlamaanka iyo shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogana aan leenahay ha loo istaago sidii looga hortegi lahaa arrinta soo socota oo ay gadaal ka riixayso dowladda norway arrintaasoo la xiriirta badda soomaaliya badda iyo beriga iyo hawada soomaaliya ishaan ku wada haynaa waa waajib muqadasa qof kasta meeshuu doona ha ku noolaado in uu ilaaliyo wax ciyaar ciyaar lagu qaadan kara ma ahan wax la ogolaan karana ma aha arrintaas ayaa ugu weyn maanta dhiilada iyo kulaylka nahaya waxaana rajaynayaa shacbiga soomaaliyeed sidii ay horeba uga muujiyeen aragtida iyo yacni baraarugga waa uga mahad celinaynaa haddana sidee looga baahan yahay warbaahinta waajib baa saaran aada baan ugu mahad celinayaa websadyada qaarkood oo soo bandhigay macluumaadka arrintan la xiriira mar kastana isku mashquuliya waxa ugu weyn ee qofku uu la rabo inuu ilaashado ama uu yacni maaragtay mar kastaba u dhiifoonaado waxa ugu horeeya dhulkiisa waxaan ka codsanayaa saxaafadda laftigeeda arrintaasi waa arrin iska hadal a maahan waa arrin soo socota waa arrin cusub waa arrin la doonaayo wixii aanu juhdiga badan u gallay hadda in mar kale lasoo cusboonaysiiyo annagu haddaan nahay xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeedna waxaan annagoo kaashanayna shacbiga iyaga meel kasta u taagannahay difaaca dhul bad iyo hawo ee soomaaliya aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gudoomiye haddii aan su-aal ku weydiiyo arrintan maxaa sheegtay xusbadii lasoo xusbanaysiiyo gadashadeedii sidee ku ogaateen xisbigiin ahaan annagu waa la soconaa wax oo maaragtay muran ku jirana ma ahan ciddii hadda mugdi iyo madmadow ay uga jirtaan baryaha soo socda way arki doonaan waxaad ogtihiin guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdi uu hogaaminayo dhowaan inay ku tageen booqasho dalkaasi dokumentiyaal iyo qoraallo loo soo hormariyey oo dowladda norway ay ku codsanayso arrintaas in baarlamaanku ogolaado baan haynaa oo cad ujeedadeedana ma naqaan anagu waxaan dowladda norway ay soomaaliya ka weysay oo ay yani maaragtay kenya ugu riixayso oo kenya yani maaragtay ay ka helayso widhanow ma garanayno marka way caddahay arrintaasi haddii annagu aan si khiyaaliya iskaga hadlaynana hadda waxa weeye waa la ogaan doonaa baryaha soo socda baarlamaanka ayaa yani maaragtay midka aan farta ku fiiqayna ah difaaci kara arrinta shacbiga soomaaliyeedna waajibbaa ka saana dhammaan mahadsanta ilaa hadda baarlamaanka soomaaliya kadib markii xubnaha shan iyo tobanka guddiga ugu sarreeya iyo maxamed cusmaan duwaane oo ah gudoomiya baarlamaanka marka kasoo laabteen norway musulmada mareega baarlamaanka ilaa hadda waa tartan dhanka loo gaaro waa kuwa cadcad ummada soona heshiiskan dhinaca badda dowladda norway hadda rabto mar kale in lagu cusboonaysiiyo adigu ma sheegi kartaan asal ahaan halku idinka soo gaaray qabarkan sida saxda marka laga fiiriyo xigashada websaadyada marka laga tago
haa annagu meel kastaan joognaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa diblomaasiyaddiisa iyo siyaasaddiisa annaga wakiillaa noo jooga meelo badan arrintanna waa arrin cad oo waadix ah oo muuqata waana arrin annagu aan yacni maaragtay hadda ka digayno ciddii faraha kula jirtaay inaanay yani isku sii mashquulin wax faa'iidaa oo ay ka gaari doontana aan la arkin hadday been tahayna hadde waxa weeye way noo runta hadday run tahayna baraarug oo meesha ka istaag oo waxaa laysku haystaa waa beerkaagii iyo wadnahaagii difaaco shacbiga soomaaliyeed annagu muhiimadda aan ka leenahay waxaa weeye in wixii aan ogaano aan u gudbinno oo aan sheegno sida ay yihiin arrintaas annagu waxaan leenahay ha loo istaago sidii yacni maaragtay loo difaaci lahaa dalka annagu waa ujeednaa hadda laftigeeda in waxyaabo badan oo mugdi iyo midmadoob oo dalka gudihiisa ay ka jiraan baarlamaanka ayaan waxaan ka sugaynaa wixii mugdi iyo midmadow ah oo xukuumadda ay kula xisaabtamayaan iyagaan ka rabnaa inay jawaab cad ka soo saaraan sida ay ugu qanceen su-aalihii ay weydiiyeen xukuumadda iyo sidii ay uga jawaabeen iyo sida yacni maaragtay iyagoo ay u qanceen ayaga ka sugaynaa ka hor dhici mayno waa mahadsan waayahay gudoomiye adoo mahadsan dad badan waxay isweydiinayaan xisbigaaga mucaarad uu yahay inuu dowladda ula jiro haddii xisbigaaga mucaarad uu yahay hadalkaasi soo lama qaadan karo markiinaan kasoo horjeedo dowladda
maya ka hadli mayno muxaafid iyo mucaarad maanta annagu maanta waxaan ka hadlaynaa wax guud oo yacni danta guud ee dalkeenna ku salaysan mucaaradada iyadoo haddii erayada qaarkood loo arko inay tilmaamayaan ama u dhacayaan si mucaaradnimo ahna waa toosin ee annagu dabajeex ma wadan iyo madaafiic waa hadalay waana jecelnahay cid kasta oo rabta dalkan inay hogaamiso inay si wanaagsan wax u saxdo inay timaaddo miis aan qori lahayn oo yacni maaragtay madaafiic iyo maaragtay tichniga aanay joogin annagu waad ogtihiin marxaladaha aan soo marnay shan iyo toban sanana waa jiraa alxamdu lilaah mar kastana waxaan ka hadlaynay ama aan u taagnayn inaan wixii jiro ka hadallo muxaafad iyo mucaarad maanta ma taagna maanta waxay taagan tahay nolosha shacbiga soomaaliyeed dad raba inay qaadaan oo ay si tartiiba annagoo soo jeedna oo taagan ula baxaan oo ay geliyaan dad ayagu ay isleeyihiin waxbaad ka gaaraysiin taasaan annagu waxaan leenahay ha loo istaago baraarugeeda wixii annaga dhexdayada ah waa isku fahmaynaa aakhirka waana ka heshiinaynaa laakiin waxaa nasiib darro ah in soomaalidii iyo deriskeedii maanta lala kala safto oo soomaalidii loo arko inaanay yacni maaragtay iyagu geli karin heshiis iyagu inaanay yacni maaragtay fulin karin arrimaha caalamiga ah ama yacni maaragtay danaha dowladaha daneeya soomaaliya waxa weeye uma jeedno annagu dad ku qanacsan maanta soomaaliya mar haddii aan dadka lagu qanacsanayna waxay u muuqataa in lagu hamiyey inuu dhulku yahay dhul bannaan oon shacab lahayn oon dad lahayn taasna waa beeninaynaa waa u taagannahay inaan difaacano dalkayaga taaka ka mid ahna ma naga baxdo mana ogolin ama dhul ha ahaato beri ah ama ha ahaato bad ama ha ahaato hawo waa mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله